inta la ogyahay hal qof ayaa ku geeriyooday laba kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay derbiga baqaar lagu keydiyo saadka ciidamada dowladda oo kasoo horjeeda dekedda magaalada muqdisho qofka geeriyooday iyo labada dhaawac ah ayaa ka mid ahaa shaqaale raashin ku daabulayay baqaarka lagu keydiyo saadka ciidamada dowladda derbiga dumay ayaa qayb ka ahaa qolalka kaydka raashinka ee baqaarkaasi waxaana dumista gidaarkani keentay dhismaha baqaarka oo ahaa mid qadiimi ah iyo derbiga oo lagu tiiriyey loorar badan oo raashin ah taasoo soo dadejisay inuu derbigu dumo ciidamada booliska oo goobta tegay ayaa xiray isku socodka dadka iyo gaadiidka ee waddada hormarta dekedda magaalada muqdisho waxaana daqiiqado kadib halkaasi gaaray gaadiidka gurmadka degdega ee ambalasta oo labada ruux ee dhaawaca u qaaday xarumaha caafimaadka muqdisho halkaasoo xaaladooda caafimaad iminka lagula tacaalayo mid kamida goobjoogayaashii ka agdhowaa halka ay mashaqadani ka dhacday ayaa warbaahinta uga waramay khasaaraha ka dhashay derbiga soo dumay ina ilay raajicuuna mina waa dhaawac hal waa jajamaya isbitaalkan kaala loo qaaday halna wuxuu ka jabaya gacan waxaa dhintay maxaad bajiyaa dhintay alla u naxariista shaqaale waaye badaray ka shaqeeyaan xamaalay ka shaqeeyaan maxaad bajiya alla u naxariista waa dhintay cabdullaahi maxaa gaabuna waa dhaawac abshir maxamed abuukarne asaguna waa dhaawac isbitaala loo qaaday derbiyaa ku dume dhimashadu waa hal maxaad bajiyaa dhintay dhaawacna cabdullaahi maxaa gaabu abshir maxamed abuukarne asaguna waa dhaawac isbitaalkan kaalay jiraan intaasaa maha ka dhacday dhacdadaas intay dhimatan alla
magaalada muqdisho waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayay dhismayaasha qadiimka ee soo dumaya kuwaasoo geysanaya khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho